kulan maanta ay isugu yimaadeen qaar ka mid a isimada gobolka bari ee puntland ayay kaga hadleen xiisada ka aloosan xilwareejinta agaasimaha cusub ee madaxweynaha puntland dhowaan u magacaabay hay-adda b s f waxaana dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kor usii kacaya muranka ka taagan arrinta xilka qaadista agaasimaha hay-adda oo ay ciidamada b s f ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan isimada gobolka bari ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda lana ilaaliyo nabadgelyada magaalada boosaaso oo ay ku nool yihiin dada shacab oo fara badan wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac ayaa war-saxaafadeedkan isimada gobolka bari ka waraysatay beeldaaje yaasiin cali bari iyadoo ugu horreynna ay weydiisay arrinta ay shirkooda jaraayad kaga hadleen isimadu
oo aan kaga hadlayno nabadgelyada boosaaso iyo guud ahaanba intaasu baan rabnaa wax kale oo siyaasadeed iyo cid gaara iyo wax kale baan kama hadlnay annaga shaqadada waxay tahay waa nabadeyn iyo odanimo iyo waxa weeye sulux iyo islaax iyo wanaag markaad leedahay nabadgelyada boosaaso maxaad boosaaso ka dareenteen horta boosaaso annagaa ku sugan oo joogna wax dhibaata orda kaman jiraa hadda oo saa u weyn ciidan ka mida ciidamada puntland oo hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda ay xakunto oo b s f liaho baa waxa weeye isbedel dowladdu ku samaysay kadibna ciidan baa burihii ka yimi soo gadoobay oo magaaladii soo galay meel ciidan soo galay oo xoogaha dadkii cabsi cabsi iyo waxbay dareemaan laakiin waxaan dadka ugu baaqan nabadgelyo inay tahay waddanku nabadana laga shaqeeyo nabadana lagu dhawaado hadday wax jiraan ama ismaandhaaf jiro ama waxa weeye khilaafyar jiraanna in hoos lagu xaliyo anagu intaasaan soo jeedinay marka laga reebo hadalka aada warbaahinta mariseen ma jiraan wadahadal labada dhinac aad la samayseen wax xiriir ah de horta waddanka dawlad baa ka jirta waxa weeye wayna joogaan madax badan baa meesha jooga marka si si gaara waa lasoo ararkay laakiin hadda si guud oo officially majlis in si hoose loo xaliyo oo aysan madaxbadi ka dhicin magaranaysaa nabadda lagu noolaado arrimahaasi baanu ilaa xalay ilaa shalay kulumada gaargaarka ay khuseeyeen ilaa intee isin baad shirka jaraa'id ku qabateen afar beeldaajo iyo boqorka iyo suldaan ciise baan ahayn marka muddada waxay ahayd puntland nabadgelyo bay haysatay intaa kusoo gaadhay iyo kala damayn iyo wanaag wanaageedii inay lasii laba jibaaro oo laga shaqeeyo haddii wax soo kordhaan oo khilaafyo ay yimaadaan hay-adaha iyo magaranaysa dawladda dhexdooda ka yimaadaan inay si hoose u xaliyaan meesha naga joogna tusaale ahaan hadda xaafadda ay b s f dhigan tahay waxaa meesha aan ku noolahay bay ka mid tahay marka ciidan iska soo horjeeda ma jiraan marka ciidanku way badnaayeen oo magaalada soo galay magaalada hadday soo galeen xaafadii soo galeen xaafadda ridwan iyo xarunta b s f tu way isku dhex yaaleen b s f tu xaruntooda ridwan bay ku dhex taallaa koonaheeda ku taalla dhexdeeda ku taallaa maxay dadka saameyn ku yeelatay arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay saakay wax iskuul ma aadin ciyaalkii iskuul ma aadin laba qodobka kale oo saameynta ay ku yeelatay xaafadda dadka deganaa xalay ilaa habeen hore ilaa maanta way ka baxeen ama xaafado magaalada u baxeen ilaa meel ciidan soo galay oo magaranaysa ciidan joogaha oo qoryaysataan oo waa dareemi karaysaa dadkii iskuuladana way ka baxeen macnaha iskuul lama aadin dadka guryaha deganaana lama seexan xalay kuwii kaleetana way ka barakaceen oo xaafadaha kale loo baxay cabsi dartood haddaa si kale u fiirisana askartu markay dadka la hadlayso iyagu ka odhan maayaan guriga ka bax ama hala baxo ka odhan maayaan dadkiibaa cabsidaa gashay hadda fariin baad warbaahinta mariseen ma laga yaabaa inaad hawl gashaan xilli dhow wanaag baan rajaynaynaa wanaag baan rajaynaynaa waxaan raja fariinta iyadu waa intaa iyo nabadgelyada inaan ku fara adeegno aan haysano kusoo caalamaalnay anugu shacabkaa la hadlaynaa iyo inay istejiyaan dawladda dalka ugu sarreyso madaxweynehuna kow ka yaana wanaaga uu muujiyey iyo maaragtay nabadgelyada inuu maaragtay sii laba jibaaraan saraakiisha buraha kasoo baxana inay istejiyaan oo magaranaysa wax kastaba wanaaga iyo khayrka ka shaqeeya anugu intaasaan maaragtay shacabkana waxaan leenahay istejiya
beeldaaje yaasiin calberi oo u warameeyey wariyaha v o e da yaasiin faadumo yaasiin jaamac dhegeystayaal ayuu kaasin ahaa